tobabarkan iyo weliba lanqobada yahay guddiga baarlamaanka iyona ururada bulshada rayidka waana ka saabsanay aasaaska dalada hanraabta baarlamaanka koonfur galbeed ee taageerowka ololaga nabadeed iyona amniga ee hanraabta soomaaliyeed weliba diirada la ka saara doona ee sidii la dhaqangeliyey lahay ololaga nabadeed iyona amniga ee hanraabta soomaaliyeed marwe fahiime cusmaan cumar waliba waa wasiirka wasaaradda hanraabta iyona xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sheegday in muhiima uusan in iyo ololaga nabadiyonay amniga ee hanraabta soomaaliyeed gaar ahaan han koonfur galbeed iyona guddiga baarlamaanka sidaa ogtihiin wadankan waxyaabo badan uu soo maray alxamdulilah maanta waa ka tabanaynaa waxaasaa jira ma dhihi karno oo wixii hore dhacay iyo waxaan ka qabanayna inaan hore aga sii tilaabsanaan rabnaa wax walbana sidaa ogtihiin haddii annaga hadda haween ahaan aan rabna inaan qayb ka naqano nabadii iyo amnigii horta waa ka nahay mar walba run ahaantii heerkan maan taagana waa haween baa daba socdo raggiina iyagana hogaankay noo hayaan maadaama loo baahan yahay horta in maxay tahay nabadda iyo amniga sidee ga qayb qaadan karnaa inaan isfahansiino kadibana wasaaradda sharciyo ay keento oo la ansixiyo oo golaha wasiire la mariyo golihii baarlamaanka loo gudbiyo waayo wax walba markaan sharci u helno waxay noqonaysaa wax noo annaga noo hirgelaayo because annaga naftirkeena xataa kala dambeynaan ku helaynaa sharciyada markaan helayno marka horta inaan isbarno kaalimaha aan ku leenahay iyo sidee uga qayb qaadan karnaa run ahaantii marka insha allah maalmahaanu noo socon doonaa marka waxaan filaya insha allah sharci dejiyiin way noo fadhiyaan iyagaa laga rabaa in sharciga noo keenaan mar walba oo dadkii ansixin la ugu dambeyntana gacanta iyaga yihiin anaga waa fulina haddaan wasaaradihii gabdhaha civil society ka socdana run ahaantii aada ugu mahad celinaya siday bulshada uga warhayaan run ahaantii oo wadankii aan reer koonfur galbeed haddaan nahay meel walba u taagan tihiin aad iyo aad aan kaga mahad celinaya shaqada qabatiin inaad sii xoojisaan si aad idinka naftirkiina kaalinta aad ku leedihiin waa la ogyahay ugu horeeyo madaxweyne cabdicasiis aadaan ugu mahad celinayaa run ahaantiina gabdhaha aad uu ogyahay in ay kaalinta ay ka qaataan siyaasadda dhinaca amni ha ahaado dhinac nabadeyn ha ahaato marka waxaa laydinka rabaa gabdha idinkaa banaanka joogo xildhibaanana waa idin hor fadhiyaan inaad idinkana kaalintiinii iyo wixii idinka maqan iyo wixii caqabadaba ahba idinkaa horkeena horkeeni kara haddaan nahay dadkii fulinaya wasaaradihii xildhibaanada naftirkooda inaad la shaqaysaan wixii oo tala ah iyo tusaale aad la tagtaan aa laydinka rabaa maadaama dadka sharciga dejinaya ay yihiin si garab ay idiin siiyaan marka insha allah tacaala waana noo furan yahay
wasaaradda hanraabta iyo waliba yeedo muddooyinkii laha dhaafi iyo waday dadaalo lika taageerow hanraabta owlaado iyo ne xuquuqul insaanka iyo on iin haano la ilaaliyow heerka xuquuqda aadaneega